wasaaradda cadaaladda dowladda federaalk soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ka furtay tobabar markaasi ku saabsan ilaalinta xuquuqda carruurta tobabarka ayaa waxaa si wada jira u soo qabanqaabiyey wasaaradaha heer federaal iyo heer maamul goboleed waxaana ka soo qaybgalay xeerilaalayaal ka socda maxkamadaha koonfur galbeed qaar ka mid ah ciidankaas luubta qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiin ka kala socday wasaaradaha cadaaladda soomaaliya iyo koonfur galbeed waxaana tobabarka uu socon doonaa muddo laba maalmood ah iyadoona markaasi lagu baran doono ilaalinta xuquuqda carruurta agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda koonfur galbeed ayaa furitaanka tababarka ka warbixiyey iyo waxyaabaha markaasi looga hadli doono okay barnaamijkan wayba ka saabsan yaha cadaaladda owlaada guud ahaanna wayba ku dhiyay koonfur galbeed iyo state kasti ku dhiye mayba yaa qaban qaabiyey iskula shaqeeyey wasaaradda cadaaladda federaalka iyo wasaaradda cadaaladda koonfur galbeed marka waana muddolan beri ee socdo doona insha allah dad oo kushalkooy asluubti iyo aska booliiska iyo qaybo shalduun civil society iyo institutionada dowladda koonfur galbeed iyo aniskakoy waana wayba lakuku hadalay lamaduun beri isku xirka iyo ku shaqeeyowka horumarinta cadaaladda owlaada badanaan walaa isu kumid aha xogta silay maamula case management wala leraw ayaa aan badanyi dad badan oo expert ayaa rooggeek insha allah eba rajeeya insha allah si hadda maxkamado iyo xeer ilaalinta iyo niil rogan oo iyona marka input show iyo wala iyo ku qabaan si iyo aragayaan after showba ka darsada doonaan insha allah lamadun beer way rajeeya insha allah inay xog fail muhiim ah inay ku baahdoono